qodobka labaad waxa weeye waxaan rabaa iyana inaan u mahad celiyo beelaha degan boorame reer boorame baan rabaa inaan iyana aada ugu mahad celiyo odayaashooda dhaqanka siyaasiyiintooda waxgaradkooda dhallinyaradooda hablahooda rag iyo dumarba sidii fiicnayd ee sharafta lahayd ee uga hadleen hadalkii uu ku hadlay in cali dhurwaa faysal cali dhurwaa hadalkii uu ku hadlay oo anigu aan hadda ka hor ku xukumay qof kasta oo puntland ahow meel alle meeshu maraya ninkaasi dila barta uu joogo waa in lagu dila adduunka meeshuu ka marayo waxaan u lahaa waxaan ogahay xumaanta ku jirta waa ka yidhi carruurta boorama jaamacadaha ka dhigta hala laayo waa ka yidhi inkastoo ay reer boorama u jawaabeen oo ay si sharafle ugu jawaabeen oo lala hadlay haddana ninkaasi waxa uu ku hadlaa waxa ay jeegaantu qabto waa afayeenka muuse biixi ninkaasi guddoomiye xisbina ma aha qof wax kala garanayana maaha qof caafimaad qabana maaha marka mar walba fidmuu kicinaya annagu dhallinyarada baasaboorada doonaysa ee garowga joogta ee boosaaso ka shaqaysta ee ka shaqaysta meesha la yidhaahdo garowge ee qardha ka shaqaysta ee puntland o dhan ka shaqaysta waan soo dhaweynaynaa waa dhul soomaaliyeed waa dhulkiinnii xiriir baanu u goglaynaa waxba la yeeli maayo saamayn mayso dagaalka ka socda maxaan ku dhahdaayey gobolka sool dagaalka ka socda saamayn mayso